afur wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad naga dhegaysanaysaan ramadaan kariim sanad walba bisha barakaysan ee ramadaan ayaa kooxaha argagixisada sida al-shabaab oo kale waxa ay ku baaqaan dagaal ka dhana reer galbeedka iyo dowladaha ay u arkaan in ay kasoo horjeedaan hadafka kooxahan madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa fariin qoraal ah oo ku qotonta ramadaanka xoogga ku saaray argagixisada dhinaca kalena qaar ka mida culammada soomaaliyeed ayaa diray fariimo ku aadan bisha barakaysan ee ramadaan sida uu warbixintan ku eegayo wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere oo istuudiyaha ila fadhiya mahadsanid jacfar maanta waa maalintii ugu horreysay bisha ramadaan ee dalal badana dunida muslimka laga soomay haddaba fariinta bisha ramadaan ee samaha ka hadlaysa ayaanu weydiinay sheekh bashiir axmed salaad guddoomiyaha dalada culummada soomaaliyeed oo ku sugan magaalada muqdisho bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu alay wasalam bacda mahadsantihin runtii fariinta ramadaan waxa weeyaan man saama ramadaana iimaana waxtisaam qofku inuu ilaahay rumeeyo iimaankiisa uu xoojiyo ixtisaab iyo ajar malaysi iyo aakhira kabaq uu la yimaado fariinta marka alla ku-xirnaanta iyo aakhire in laga boqo oo ilaahay dartii wax loo sameeyo oo maaragtay manaaficda iyo iyo maaragtay iyo stastuska iyo waxa adduunka la raadinaya la iska daayo oo xagga ilaahay loo jeesto fariintaa mid kooda weeyaan midda labaad oo ramadaanku oo maaragtay noogu yeerayo waxa weeye maaragtay xadiis nabi sal slam oo ku lahaa maxaan ku raha waxaa naadinaya mid naadinaya xagga ilaahay oo odhanaya yaa baaqi lkhayra aqbil qofka khayrka rabow soo qaabil oo soo socda oo soo dhawow wayaa baaqi shara iqsir kan sharta rabowna maaragtay wax iskula har marka yeeridaas iyo baaqaas xaggaasa ka imaanaysaayo qofka khayrka wadaana waa loo yeerayaa waktigeedii wayaa laleeyahay kan sharta wadana waxaa laleeyahay sharta iskala aal oo dadka iyo naftaadaba hadhigin baa laleeyahay
fariimahaas un wanaagsan ay diintu farayso gaar ahaan xilliga ramadaan waxaa muuqataa in kooxaha qaarkood ay garab marsan yihiin sheekh bashiir axmed salaad ayaa ka hadlaya sawirka iyo fariinta ay kooxahani ka samaynayaan amaba ka bixinayaan bisha ramadaan de fariinta fariin khaldan wey nimankan ciday u naxayaan ma jirto muslim iyo keyrkoodba u naxi mahayaan waa niman diinta fahamkeeda ayaa ka qalooxday walidaalika meel kasta wixii munaasabkeeda ahaa waxaan ahayn oo abosid ah bay la imaanayaan marka meeshii looga baahnaa naxariista looga baahnaa oo muuqaal fiican looga baahnaa ayay wax kala gelinayaan marka nimankaas ficilka ay sameynayaanba waa ficil cagsi ku ah oo ka soo horjeeda waxa diinteena islaamku ay ogoshahay waana shay macruuf oo nebigu sal ly slam axaadiistiisa ayaa ku tilmaamtay inay yihiin niman khayr iyo hadal fiicanna sheegaya laakiin ficil xun samaynaya marka afcaasha xun oo samaynayaan ay ku kacahayaan oo maaragtay tilmaamaha fiican iyo cinwaanada fiican ee u yeelahayaan waxaadna bilowday maahane waa tilmaam hore loogu sheegay weeyaan yaquuluuna min khayri qowli lberiya hadallada midka ugu fiican ayay odhanayaan maaragtay laakiin ficilo xun oo khaldan bay sameynayaan marka in dad maxaan ku raahaa masaakiina la laayo in dad iska maxaa meel iska fadhiya ama dad musaafiriina ama dad makhaayada jooga la laayo muslim iyo keyrkoodba diinta islaamka meel kaga taala ma jirto
dhinaca dalalka dibadda dadka islaamka ahi waxay la dhibaataysan yihiin weerar kaga yimaada kooxo islaam nacayb qaba waxaa arrintoodu ay sii adkaataa markii mid iyaga ka madahi uu dhibaato geysto arrintaasoo codhiir badan gelisa bulshooyinka muslimiinta ee dibadda ku nool kooxaha islaam nacaybka qaba waxaa hadda soo xoojiyey siyaasiyiin sii kordhiyey cidhiirigii dadka muslimiinta ay ku jireen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa dadku ay aad u xasuustaan wixii uu muslimiinta ka yidhi xilligii ulolaha doorashada ku jiray waxa uu maanta soo saaray fariin ku aadan ramadaanta inkastoo dhaqanka hambalyada ramadaanta uu la mid yahay kii madaxweynayaashii maraykanka isaga ka horreeyey iyo weliba hogaamiyaal kaloo caalamka hase yeeshee uma una hadlin donald trump sidii madaxdii isaga ka horreysay ay u hadli jireen waa sida uu qabo sheekh cabdiraxmaan shariif oo imaamka masjidka daarulhijra ee gobolka minnesota
bismillahi alxamdulilah marka hore walaalow ramadaan kariim adiga idaacadda iyo dadweynaha adduunka dacliinka naga dhegeysanaya soomaaliyeed marka labaad marka la fiiriyo fariintii uu yidhi donald trump madaxweynaha maraykanka xaqiiq ahaan wax weyn lagama filin awalba yacni marka donald trump tusaale ahaan markaad fiiriso marka ku jiray cambaynka ama uu ordaya doorashada waa kii yidhi muslimiinta waddanka maraykanka o dhan ha loo sameeyo muxuu ahaa si gooniya registration ama wax la yidhaha si gooniya haloo diiwaangeliyo waa kii markaas ku dhawaaqay xataa uu yidhi muslimiintu ama islaamku uuna necab yahay annaga haddaanahay dadka muslimiinta ahayn waa kii soo saaray wareegtadii uu wadamo lix ah oo majoritigooda ama badankood muslimiin yihiin uu diiday waddanka inay soo galaan marka qof intaasoo dhan ku caanbaxay wax weyn lagama sugaynin yani marka laga fiiriyo fariinta uu diray marka fariintanu xaqiiqatan aad bay uga duwanayd fariintii ay direen madaxweynihii hore isaga ka horreeyey barack obama iyo kii kasii horreeyey weliba isku xisbiga ama isku ururka ahaayeen george w bush fariintiisanu in fara badan oo kamid ahu inkastay qodobo la odhan karo ramadaanku waa waa bishii naxariista iyo bishii wax istarka ay ku jireen laakiin xoogga muxuu ahaa speechkiisu wuxuu ku saabsanaa oo uu la xidhiidhiyey muxuu aha la dagaalanka argagixisada isagoo tusaale uga soo qaatay falkii ka dhacay ingiriiska iyo kii ka dhacay muxuu ahaa masar labadaba ku xidhay kadibna uu kusoo xidhay khudbadiisii uu ka uu ka jeediyey riyaad ama meeshii ay isugu yimaadeen kontonkii waddana muslimiinta ahaa oo inta fara badanna markaa uu xooga gelinayay arrinta argagixisada iyo la dagaalanka
ka hor trump wuu jiray culayska muslimiinta ka haysta kooxaha islaam naciibka qaba haddaba hogaamiyaasha diinta islaamka ee dalalka dibadda gaar ahaan dalka maraykanku sidee ayay dadka la degan u baraan amaba ugu sheegaan wanaagga diinta islaamka
walaalow muslimiintu in badan oo kamid ah ama ha noqoto saad sheegtay maas ama ha noqoto keer ama ha noqoto annaga iyo masaajida kaleba xaqiiqatan shaqo fara badan baan yaan samaynayna taqriiban sanadii lasoo dhaafay oo ah islaamka dadka inaan barno muslimiintu inaysan ku ekaanin keliya masaajida ee ay dadka maarata xiriir wanaagsan la sameeyaan taqriiban waxaan umalaynayaa dadaalada waxaa la bilaabay wati hadda lagu la odhan karo waxaa laga joogaa maybe dhowr iyo toban sano laakiin marba meel bay soo gaarayeen ramadaankii lasoo dhaafay markaad fiiriso waxaad arkaysay wax ka badan taqriiban dhowr iyo labaatan yani shan iyo labaatan lix iyo labaatan barnaamij oo kala duwan in loo qabtay dadkaan muslimiinta ahayn oo lagu marti qaadaya masaajida iyo meelo kale si islaamka loo baro sanadkana dadaalkii waan sii laba jibaarnay yani marka waxaan samaynaynaa barnaamij fara badan oo dadka ku barayna islaamka waayaan usoomanahay soomku muxuu yahay muslimiintu maxay yihiin shaqadoodu ama maxaan qabanaa yani ama ha noqoto midka local ka oo xaafadaha iyo masaajida ama ha noqoto xataa mid yaro banaanka taqriiban minneapolis weliba sanadkan waxaan qorshaynaynaa taqriiban inaan qabano barnaamij haddaan ku guulaysano haddana aan rajo badan ka qabno in hal maalin waktiga maqribka aadaanka xaafadaha qaarkood uu kor u baxo ayaan ka shaqaynaynaa yani marka rajo badan baana qabnaa inaan ku guulaysano taqriiban marka dadaalkaas wuu socdaa waan waana sii wadayna haddii la haydhaa sheekh cabdiraxmaan shariif ayaa intaasi ku daray in dadaaladaasi ay wax weyn ka taraan in dadka deriska ay wax ka ogaadaan diinta islaamka jacfar
aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere oo inoo soo jeedinayey warbixintaasi